Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daahfurtay mashruuc loogu talagalay in dib u dayactir lagu sameeyo lix iskuul oo ka hoos yimaada wasaaraddaasi. Munaasabadda lagu daafuray mashruucan ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland, Bahda Waxbarashada, macallimiin, waalidiin iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Jubbaland, Axmed Faarax Aweys ayaa ka warbixiyay mashruucan dib u dhiska dugsiyadan.
waxaan dhex joognaa maanta dugsiga hoose dhexe sare ee ganaane waxaan dhagax dhignay maanta iskuullo lagu daraayo fasallo iyo kuwo la dayactirayo oo ku yaalla degmada kismaayo ayna ka mid yihiin dugsiga new wamo wamo stadium exmarino ganaane farjanno intaasoo iskuul ayaa maanta insha allahu aan dhagax dhignay oo isugu jira dayactir iyo dhisme lagu daraayo intaba arrintaas iyada ah waxaa naga caawiyey mashruuca g b e ee gadaasheenna ku xusan waxaana fulinaya oo nala fulinaya wasaaradda kala shaqaynaya hay-adda sef jildareen marka waxaan rajaynaynaa oo loo dhisay iskuulladan iyo fasalladan dheeraadka ah inay ka faa'iidaystaan ardayda soomaaliyeed ee bannaanka joogta ee aan weli waxbarashada gaaray waxbarashadana imaan sida awgeed cid kasta oo danaynaysa oo ay ugu horreeyaan waalidku iyo bulshaduba waxaan ku boorinaynaa oo u sheegaynaa inay heli doonaan waxbarasho lacag la'aan ah oo taya leh sida awgeed caruurta guryaha joogta oo cid kasta leh oo maaragtay ama curyaar ha noqdo ama miskiin ha noqdo ama mid taajir ha noqdo intaba waxaa laga doonayaa inay yimaadaan iskuullada kuna soo biiraan sanadduseedkan cusub ee waxaa loogu talagalay iskuulladan ardada bannaanka jooga oo fasallada loogu daray ardada bannaanka joogta oo aan waxba baran inay yimaadaan halkaas oo ay ka heli doonaan waxbarasho lacag la-aan ah oo isla markaasna taya leh sababtoo iskuulladii waa la dhisay waa la dayac tiray macallimiintii waa la keenay agabkii looga baahnaa iyo adeegii looga baahnaayo o dhan oo asaasiga ahaa way yaalaan iskuullada sida awgeed kuwa kismaayo iyo kuwa jubbaland oo dhan meel kastaa laga dhisayaa laga soo bilaabo doolow ilaa iyo kayumbooni inta u dhaxaysa iskuullo ayaa laga dhisayaa fasallo cusub ayaa iskuullada lagu darayaa kuwo cusubna waa la dhisayaa sidaa awgeed ma la rabo inay iska bannaanaadaan lama rabo inay baxlagaleen noqdaan waxaa loo baahan yahay inay dadgaleen noqdaan oo caruurta oo bannaanka joogta oo waxba baranayn waa ku abaalinaynaa kow iyo laba iyo saddex waalidiintu inay keenaan bulshaduna inay ku baraarugaan caruurta inay waxbaraan oo iskuullada keenaan waxbarashadaas waa mid loo saman yahay qof kasta oo reer jubbalandna wuxuu xaq u leeyahay oo heli doonaa waxbarasho taya leh oo loo siman yahay meel kasta uu joogana wuu ku helayaa geed hoostiskii jooga wuu ku helayaa saasaan ballanqaadaynaa annagu haddaana wasaaradda waxbarashada anagoo ku hadlaya afka wasiirka fariintaasna gudbinaya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer jubbaland waxaan kula dardaarmaynaa oo ku celcelinaynaa oo carabka ku adkaynaynaa inay ardayda bannaanka joogta ee waxbarashada gaaray ee waxba baran ay keenaan iskuullada dib u dayactirka lagu sameynaya iskuulladan ayaa waxay qayb ka yihiin horumarinada adeegyada waxbarashada aasaasiga u ah maamulka jubbaland taasi oo door muhiima ka qaadanaya habsami iska codka howlaha la xiriira waa tacliinta